أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دوادا دقيستيال قضبضا ورك الظهر جمع وقدور كرون كتاب الأخباري أيا باهيسي مانتا فيلم عصبه لغوصو بندقيو ورر قاديد يوهب لغوصو فرطيو كدعاي ديغان كترسن ولايد الشبيلة هوسي imaarada islaamiga afghanistan iyo dowladda silbiyadda maraykanka ayaa lagu wadaa inay isdhaafsadaan maxaabiis gacanta ugu kala jirtay labada dhinac saraakiisha ugu sarraysa maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya ayaa walaac xoogan ka muujiyey amnixumada ka jirta magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiidda ayaa qiray in madaxda kooxda ridada soomaaliya ay yihiin oo kuwa u dulaysan safiirada gaalada ee ku sugan xerada xalane ee magaalada muqdisho kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga jubbada dhexe iyo waxgaradka beesha cawliyahan ayaa ku soo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas askarta haybeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga bakool maamulka islaamiga degmada celcadde ee wilaayada gedo ayaa dowla diini ah u qabtay gaadilayda ku dhaqnaa degmadaas kulan looga hadlayey horumarinta waxbarashada ayaa ka dhacay deegaanka mugaambow ee degmada kamsuume ee wilaayada jubbada hoose بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhda hijriguna ay tahay siddeedda rajab kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan kataabel akhbaari ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerar gaadid iyo hub lagu soo furtay oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose warbixinta warkan waxaa ahaya walaalka cabduqaadir maxamed rabbaani
قادم الجيش إليكم يقاذف الرعب عليكم نحن يا جند الأعادي قدر الجبار فيكم
muuqaalkan oo soconaya ku dhowaad afar daqiiqo ayay kataiba al ikhbaariya ku soo bandhigtay weerar lagu qaaday fariisin maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen duleedka degmada afgooye ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose muuqaalka ayaa ku bilaabanaya mujaahidiinta oo weerarka u adeegsanaya gantaalada garbaha laga tuuro ee r b g-ga loo yaqaano iyo hubka fudfudud ee aakayaasha kuwaas oo si toos ah weerarkooda ugu ekeenaya fariisinka murtadiinta إن دعا الداعي أتيناه المنايا في يدينا نردع الكفر ببأس إن طغى يوما علينا إن طغى يوما علينا قادم الجيش إليكم يقذف الرعب عليكم نحن يا جند الأعالي قدر الجبار فيكم قادم الجيش إليكم يقذف الرعب عليكم mujaahidiinta ayaa markii ay la wareegeen fariisinka isla mar ahaantaana horay u guda galeen waxa ay kaamirada mujaahidiintu soo qabatay qaar ka mida meydadka murtadiinta oo bilqan gudaha fariisinka ay degganaayeen murtadiintaas تورطنا سنانا وتبخترنا اغتيالا وتعلمنا طعانا نقتدي بأبي دجانة من تورطنا سنانا وتبخترنا اغتيالا gabagabada muuqaalka waxaa lagu soo bandhigayaa hub iyo gaadiid ciidan oo maleeshiyaadka murtadiinta looga furtay isla goobta kuwaas oo ka koobnaa gaari cabdibile ah laba mooto iyo qoryo ay ka mid ahaayeen b k m iyo e k afartan iyo toddobo rasaasta qoriga r b g-ga iyo rasaasta qoryaha aakayaasha iyo agab kaloo ciidan
قدر الجبار فيكم قدر الجبار فيكم زاحفون للمعالي صامدون كالجبال في سبيل الله سرنا بالأعادي لا نبالي
mahadsanid rabaani imaarada islaamiga afghanistan iyo dowladda silbiyadda maraykanka ayaa lagu wadaa inay isdhaafsadaan ma- maxaabiis gacanta ugu kala jirta labada dhinac sida uu ku waramayo cali aadan cabdulaahi cali yare dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ee uu madaxweynaha ka yahay jo baiden ayaa wadaxaajood kula jirta imaarada islaamiga ah ee afghanistan si la isugu bedesho muwaadiniin amerikaan ah oo ku jira gacanta imaarada iyo maxbuus caan ah oo lagu hayo xabsiga sumcadxumada ku caanbaxay ee gawantanamo bay kaas oo lagu eedeeyey inuu xiri dhowla lahaa amiirkii hore ee mujaahidiinta alqaacida sheekh usama bin laden sida lagu qoray joornaalka wall street journal maamulka baiden ayaa raadinaya in lasoo sii daayo saddex ka mid ah muwaadiniintooda oo kale ah rayaan corbet george galasman iyo maxamuud xabiibi oo la sheegay in lagu xiray dalka afghanistan sannaddii labada kun labaiyo labaatan iyadoo lagu bedelayo moxamed raxiim al afghani sida uu ku waramay wall street journal warbaahinta reuters ayaa sheegtay in ilo xogogaal ah oo arrintan xiriiran leh ay u xaqiijiyeen in maamulka bayden uu wada hadlo la lahaa imaarada islaamiga ah ee afghanistan tan iyo bishii luulyo ee lasoo dhaafay isagoo soo bandhigay qorshe lagu bedelayo rayaan corbet george galasman iyo maxamuud xabiibi si loo sii daayo wakiilada agalka cad iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaana weli ka jawaabin codsiyada ku saabsan inay ka warbixiyaan xogaha ay baahisay reuters sidoo kale wakiilada imaarada islaamiga ah ee afghanistan ayaana weli ka jawaabin codsi ay u dirtay wakaaladda reuters saddexda maxaabiis ee sida la sheegayo ku xihan dalka afghanistan ayaa la sheegayaa in lagu qabtay laba dhacdo oo kala gaar ahaa oo kala dhacay bishii agosto labada kun labaiyo labaatan sanad kadib markii imaarada islaamiga ah ee taalibaan ay qabsadeen kaabul iyo guud ahaan waddanka afghanistan iyagoo qaarkood la sheegay in dalkaas ay u joogeen dalxiis ahaan moxamed raxiimi al afghani ayaa isagana la xiray waxaana lagu qabtay dalka bakistan oo uu ku sugnaa xilligaas kadib xarigiisa waxaa loo gudbiyey xabsiga gawantanamo bay ee kuuba bishii agosto labada kun iyo sideedii halkaas oo ilaa hadda lagu hayo isagoo aan wax maxkamada lasoo taagin waxaa lagu eedeeyey inuu xiri dhowla lahaa amiirkii hore ee mujaahidiinta alqaacida sheekh usaama bin laadin allaha ka aqbala shahaadadiisa iyo inuu kaalin ka qaatay howlgallada mujaahidiinta alqaacida ay ka fuliyeen dalka maraykanka labada kun iyo kowdii laakiin waxaa xusid mudan in aysan jirin wax dacwad rasmi ah oo lagu soo ogay afhayeen u hadlay waxaa loogu yaro golaha amniga qaranka dalka maraykanka ayaa sheegay inaysan xaqiijin karin warbixinada ku saabsan maxaabiis isweydaarsigan balse wuxuu intaas ku daray in maamulka bayden uu ka shaqaynayo saacad weliba sidii loo sii deen lahaa saddexda muwaadin ee maraykanka ah waad mahadsantahay cali yare saraakiisha ugu sarreysa maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya ayaa walaac xooggan ka muujiyey amni xumada ka jirta magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan abu xasaan ayaa warbixinta warkan eegaya iyaga oo ku sugan magaalada beledweyne ayay taliyaha maleeshiyaadka riddada murtad odowaa yuusuf raage iyo agaasimaha hay-adda nabad sugidda kooxda riddada murtad sambalo shaqireen islamarkaana qayladhaan ka muujiyeen amni xumada ka jirta magaaladaas iyo guud ahaan gobolka hiiraan falkan amni darro ee ka socda beledweyne ayay sheegeen inay ka dambeeyaan waxa loogu yeeray maleeshiyaadka macawiisleyda oo ah qowleysato laba sano ka hor hubka ay u dhiibeen si ay ula dagaalamaan ku dhaqanka shareecada islaamka waddooyinka muhiimka ah ee gobolka hiiraan ayay qireen inay yaalaan isbaarooyin lagu dhibaateeya dadka musaafuriinta ah kuwaasoo ay dhiganayaan isla maleeshiyaadka macawisleyda riddada waa kuwan mar ay saraakiisha murtadiinta ka hadlayeen arrimahaasi xerada lamagalaay xarunta gobollada dhexe u weyn ciidamada lamagalaay ku taallaa albaabka laga gelaayo markuu gelaayo wiil macawisleeya oo aan boliis ahayn oo aan nabad sugid ahayn oo aan militari inti istaajiya dhahay maxaa ahayd tale odawaayaan ah intee u socotaa xeradan u socotaa yaa kula socda waa nasiib darro ninkii ammaanka ilaalin lahay asaga in laga ilaaliyo horta waa nasiib darro xarunta nabad sugidda waa waa socod waa taqaanaan lamagale albaabkeeda ku taallaa aniga hadda haddaan gelaay qoryaa leyla soo baxa waxaa kuu soo haray isbaaradan laga bilaabo ee nuurxawaad ilaa bacda taalla ama kasii xagga taalla in la qaadaan u baahanna maanta inaan ayada aan amnigeedii aan runtii walaac ka muujinayno nasiib darre inteer leego sidaasoo kale inay maanta isbaara taallana ayadana nasiib darre inteer leego wax la aqbali karana maaha waxaad arkaysaan meesha ay maanta taalo waxyaabo yaryar oo farsamo iyo wax kale u baahan inay maanta ay u taallo muxuu ahay ii sheeg waddooyinka ay u go'an yihiin magaalada beledweyne sida ay tahay kuma fiirsan karno qayladhaantan ka soo yeertay kooxda riddada soomaaliya ayaa ah qayb ka mida mirihii ay ka dhaxleen abaabulidda maleeshiyaadka loogu yeera macawisleyda oo lagu dhisay amar ka yimid dowladda saliibiyadda ee maraykanka markaasoo xaabo looga dhigay xamladii shahaadala dariirnimo ee cadowga uu ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga laba sano ka hor kadib markii maleeshiyaadkaasi ay mujaahidiintu allah fadligii ku jebiyeen furumaha dagaalka ayay iyagoo habqan waxa ay ku firxadeen magaalooyinkaas markaasu ay bilaabeen falal burcadnimo ah maadaama asalkooda ay ahaayeen qowlaysato aan diin lahayn kana ardan akhlaaq waad mahadsantahay walaalka xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqidda ayaa aqirtay in madaxda kooxda riddada soomaaliya ay yihiin kuwa u dulaysan safiirada gaalada ee ku sugan xerada xalane ee magaalada muqdisho yaasir maxamed ayaa si amaqaadaya warbixintan kooxda riddada soomaaliya ayaa ah mid aada u liidato oo ay dulaystaan gaalada shisheeye ee gumaysta maamul ahaan siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan intaba waxaa lagu yeero beesha caalamka oo ah gaalada caddaanka ah ee deggan xerada xalane waa kuwa jaangooya talada maamulada kooxda riddada soomaaliya iyaga ayaana shiriya madaxda kooxdani cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka tirsan xildhibaanada golaha dawaaqiidda kooxda riddada islamarkaana xukuumadda xasan garguurta ka soo noqday ergeyga arrimaha gargaarka ayaa bannaanka soo dhigay qayb yar oo ka mid ah dabadhilifnimada madaxda kooxda riddada iyo sida ay gaalada u dulaystaan isagoo bixinayay waraysi ayuu ka shanqariyey in safiirada reer galbeedka iyo wakiilada qaramada midoobe ee ku sugan xerada xalane ay dulaystaan kooxda riddada wuxuuna carabaabay in wasiirada kooxda riddada ay safaro dhaadheer u galaan xafiisyada caddaanka ah ee xalane ku yaala xitaa ay dhexdooda isku dacweeyaan saraakiisha faranjiga beesha caalamka anigu waan la shaqeeyey waana la mucaamilay runtii markay ka tagaan meelaha waxay naga qoraan inaa aragtaana ficnaa lahayd midaan maalinaa waxaan akhriyey maqaaloo qoray safiir ingiriiskaoo lubnaan joogi jiray markaa dhameeyey markaas waxaan la taliy ahaa nicolas waxaan ku yidhi niig niigaan dhihi jir niigow adna markaa tagto waxaa maa naga qori rabtaa aan ku iri kanoo kale calxumadaan oo kale miyaa naga qori rabtaa runtii dadka ajnabiga markay naga tagaan waxay naga shee waxay naga sheegaan ma fiicno siday noo arkaana ma fiicno anigana ma ku eedaayaba dee annagaa sida ah weliba dhinaca kale markaa tagto oo ayaga aad la shaqaynaysid caloosha waxaa arkaysaa dadka soomaalida ah dad waaweyn oo baraamisaro noqday oo wasiiro noqday oo madaxweyneyaal noqday aadee meeshii imaanayo dacwoonaya macnihi kuwa xataa kuwa xataa wadaniyiinta iska dhiga hadda waa baxayaan safaaradihii dacwi u tagayaan
sidoo kale wuxuu soo hadal qaaday wasiirada kooxda riddada in mar walba ay lacago malaayiin dollar ah ku daabulaan siminaaro aan wax micno ah lahayn iyagoo gaalo shisheeye lacag ku siinaya xitaa aysan ogeyn in gudaha dalka lagu qabto siminaarada ayna qasab ka dhigayaan in dalka dibaddiisa loo daabulo xibnaha siminaarada ka qaybgalaya si ay hoteello uga cunaan qarash aada u fara badan
maraa waxaa la keenay saddex qof oo khubaro ah oo arrimaha federaalka iyo constitutionka nina maraykan oo ahaa islaamna south africana ee nina canadian oo ahaa xafiiskeenaa la keenay lacag badanaa ku baxaysay si kasta haddaan yeelnay wasiirkii dastuurka waxaan karweyn inuu ka faa'iido dadkaas wuxuu leey aniga ma raba dadkan xamar a igu keenteene dadkaa south africa ama uganda igu geeya berdhiim soo diyaariya lacagtii iyo qarashkii ku bixi lahay keena si kasta haddaan yeelnay dadkii iyo wasaaraddii iyo wasiirkii waa la susi waaye way soo martaan anaa u taagnaa islaantii kongareeska maraykanka isa jirtay nancy pelosi la dhihi jiray nin jiif staafkeeda u n d b da keeneen inuu tababaro guddiyada baarlamaanka waxay dhaheen haddaanan aan la tegaynin banaanka dalka oo bardhiim la qaadanaynin oo hoteelo lagu hoyanaynin annaga xamarna kuma siinayo seminaari aqoon koros cabdiraxmaan cabdishakuur oo hadalkiisa sii wata ayaa ka sheekeeyey sheeko dhex martay isaga iyo haweenaydii ingiriiska ahayd ee sanadkii lasoo dhaafay qaramada midoobey wakiilowga ahayd soomaaliya taasi oo si cad u sheegtay in madaxda kooxda riddada ay xafiiskeeda usoo kala dhuuntaan haweenayda ingiriiska ah ayaa si cad u sheegtay in wasiirada xukuumadda xasan gurgurte ay dhammaantood iyada saf u soo galaan kadibna marka uu kulanka dhaco ka codsadaan in sawirrada ay soo geliso baraha bulshada iyagoo u arka wanaag iyo sharaf safiirada cusub ee markaas waxay tiri waa dadka soomaalida waa dad fiican laba usbuucay joogtay waa dad fiican oo saana saana saana laakiin waxaan uga yaabay tiri qofka soomaaliga eh markuu ku yimaado hadalkiisa bilaawgiisa dhammaadkiisa waa isburinayaan tiri labadaba waa iskhilaafsanyihin bilaaw iyo dhammaadka waa iskhilaafsanyihin tiri maxaa ka wadaan ku yiri iyo jilci waxay tiri markuu kuu imaanayo waxaanu accusation kuula imaanaa hebel saan waaye madaxweyne ama ra-isul wasaareu ka dacwoona ama qofuu ka dacwoona tuug waaye saan waaye saan waaye saan waaye haddaa dhowr su-aaloo criticaala weydiiso ma establish garay karay tiri evidence iyo dood ma keeni karo marka wallahi sax waa yes you right you right ku leeyahay tiri adoo adoo ku raacahay tiri marka waxaan ku wareernay tiri xataa dadkan mid mid sii bixiisana waxay ku tiri oo waxaan idhi maalmahan waxaa qaabishaa dowladdii dhan waa qaabishay dowladda hadda jirteed weliba kulli wasiiradii safaa ka marta ee waaba waa khatarataan ku idhi moogta markaasi waxay ku tiri cabdiyo wasiirada annaga in yaraan la shaqaynaya tiri oo portfolioodana quseeyaan kulli lama wada shaqayno laakiin kulligood ayaa ku soo dalbanaya waxay ku leeyihin aan ku arko weliba waxay ku leeyihiin ay tiri iisoo tuwid garey inaan kulanay marka dee soomaali ayadaa maamahdo waxay tiri lax walba shilinka ee isdhigtaa lagu gowracaa
hadalka murtad cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa bannaanka soo dhigay dulliga iyo dabadhilifnimada madaxda kooxda ridada ee uu hogaamiyey murtad xasan gurgurte
mahadsanid yaasir kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada jubbada dhexe iyo waxgaradka beesha cawliyahan ayaa ku soo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi haddaba faahfaahinta warkan waxaa inoo haya cabdiwaab maxamed bukhaari dowradan oo socotay muddo toddoba maalmood ah ayay wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe u soo xirtay hoggaanka dhaqanka beesha cawliyahan ee dega deegaano badan oo ka mid ah dhulka labada wilaayo ee jubbada dhexe iyo jubbada hoose gebagabadii dowrada waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada gobolka oo uu horkacayo waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaana dowrada lagu soo xiray deegaanka waraha dhoobley ee duleedka degmada bu'aale ugu horeyn waxaa munaasabadda kelimad tawciye ah ka jeediyey sheekh maxamed balli oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga ah meesha waxaa fadhiya waa suldaamadii waa dowradii aan gebangebaynaynay ee sacad ibnu mucaad shacaarkeedunu ahaa ayanqusu diinu wa ana xayun war diintu miyaa hoos u dhacaysa diinta miyaa macnaha gadaal u laabanaysa diinta miyaa la liidaya diinta miyaa laga sayid calaynaya annagoo nool annagoo labadayada qaar ay isku yaallaan annagoo neeftu naga fiifiif leedahay sidee bay diintu hoos ugu dhacaysaa intaasi kadib mid ka mid ah nabadoonnada beesha cawliyahan ee dowladda loo soo xiray ayaa faahfaahin ka bixiyey dowladii ay soo qaateen dowladani waxaa loo qabtay beesha cawliyahan beesha cawliyahan waxay ka kooban tahay dowladda gashay uwaaska nabadoonnada waxgaradka iyo aqaliinta dadkaas ayaa dowladda loo qabtay waxayna ka kala imaadeen magaalo kala duwan waxaa ka mid a bu'aale salagle waraabo gubba hargaanti weelmareer waraha dhobley dadkaasi tiradoodu waa soddoomiyo dowladaas ayaan meeshan ku qaadannay alxamdulilahi rabbialcaalamiin waxaan ko ugu mahad celinaynaa allah subxaanau watacaala uma xarakadan u mahad celinaynaa uma walaayada gobolka ee makaatibtiisa u mahad celinaynaa uu hogaaminaya sheekh cali daraweys dadkii munaasabadda ka hadlay waxaa ka mid ahaa ugaaska guud ee beesha cawliyahan ugaas axmed ugaas cumar ugaas qorane meeshani waxaa ka dhacday toddoba beri ayaan dowro ku jiray waxaan qaadannay cashir kala duwan oo u horeeyo towxiidka iyo qur'aanka ay asal u yihiin ilaahay baana nagu mannaystay alxamdulilaah waa ku najaxnay waana waxa qofka muslimka looga baahan yahay adduunkana uu ku badbaado aakharana janna uu ku tago waxaan xambaarnay kitaabka ilaahay una nusraynaynaa sunnada nebi maxameden gowsdambeedkan ku qabsanayna siduu shalayba asaga u sheegay calayhi salaatu wasalaam xafladda qiimaha badan baan meeshan ka jirto oon maanta dhex joognaa oon soo xirana gunaanadkeeda aan joognaa ilaahay baana noo suurtageliyey ugu dambayntii waxaa dowladii beesha cawliyahan loo qabtay soo gebagabeeyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish dowrada sidaad ogtihiin waa waxaa loogu magac daray sacad binu mucaad waxaana shicaar looga dhigay ayanqusu diinu wa ana xayun saxaabiga jaliilka ayaa magac looga dhigay saxaabi kaleoo jaliil ahaa hadalkiisana waxaa looga dhigay shicaar ayaa looga dhigay aad ayay u qurux badan tahay ilaahayna waxaan weydiisanaynaa sida shicaarkeedu uu yahay inuu ilaahay ina waafajiyo diinku inuusan nusqaamin innagoo nool ree celiyahan oo nool oo baho iyo boqor leh oo dhalinyaro leh oo xoolo leh oo hanti leh ilaahay diinkiisa inuu nusqaamo raalli miyaan ku noqonaynaa diinka ilaahay wuxuu inooga baahdo oo difaaca ama maala inaan ku bixinno nafteenna iyo maalkeennaba soo diyaar uma nihin
wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa goobta ka ballanqaaday in dhowaan dowro midaan ka ballaaran loo qaban doono beesha cawliyahan min ugaas ilaa nabadoonka ugu hooseeya si ay iyaguna dacwada uga gutaan dadka ay maamulaan aad baad u mahadsantahay bukhaari askarta imiinaha oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayadda islaamiga bokool walaalka cabdiqani maxmed ayaa warbixintan eegaya cabdirasaaq muuse cali iyo cabdiqaadir sheekh maxamuud waa labo askari oo taa'ibiin ah oo kasoo baxay safka maleeshiyaadka murtadiinta ah ee liyu booliiska kuwaasoo in muddo ah dhibaato ku hayay shacabka dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jiraha gumaysiga xabashida itoobiya askartan ayaa ka waramay halkii ay kaga biireen maleeshiyaadka cadowga ah iyo caqabadaha ay kala soo kulmeen iyagoona bannaanka keenay nolosha mugdiga ahayd ee ay kusoo qaateen halkaasi muddo sannado ah magacayga waxaa la yidhaahdaa cabdiqaadir sheekh maxamuud gaar ahaan waxaan anugu kasoo jeedaa gobolka qoraxay degmada sheegoosh anigoo markaygii hore xoogsi isaga tegay somalilan gaar ahaan hargeysa yaan muddo xoogaa dhowr sana ayaan iska ganacsan jiray waan ka soo laabtay waxaan ka shaqayn jiray dharkan ka ganacsan jiray oo dharkii waan ka ganacsan jiray bacadlaan iska ahaan jiray kabacdi waan ka soo laabtay sheegoosh baan imid anoo sheegoosh iska joogo hooyayaaba iskala joogo oo xaafadii jooga yaa dhallinyartii magaalada oo qoranaysa markaan arkay ciidan yaan anugu sidii ku qortay tababarka waxaan ku qaatay gobolka jarar gaar ahaan degmada berqod waxaan ku soo baxay qori weyn baan markiiba dugsiga tababarka kala soo baxay oo dhashiika yaa dagaalna loo soo qaaday dee luyidhi deegaankii waa la soo galay oo xagga waxaa laga soo galay gobolka shabeelle gaar ahaan degmada fiirfiir xaggeeda dagaalkii baan halkaas ugu nimid ciidamo badan oo gurmadaana isugu nimid kulli dagaalkii dhimashada dhaawac badan buu u lahaa dhimashadu ilaa shan iyo soddon way gaadhaysay ilaa shan shaambal baa ku jiray ilaa xabad shaaraqaa ku jirtay dagaalku intaasoo baa dhaawiciisu waxaa la geenayay feerfeer ilaa guday ilaa qabidaar dhimashada waxay ahayd meelihii goobihii baa lagu aasaasay marka caqabadaha dhexdooda ka jira waxay ahaayeen fasaxlii kow aan jirin askari waxaad arkaysaa lagu odhanay toddoba sano hooyadii iyo xilaahi midna ma aragtay naagtaydii waxaad arkaysaa diinta oo si dhib yar loo caayay diinta aabbaha wase waxaa kusoo dhaqa diinta ab waxaan waxaa noocaan aan ka shaqaynay horaa salaada kasoo bax baa lagu odhanayaa diintaada waxaa ku sameeya kasoo baxaa duliya waa inaad ka baxdaa haddii kale amardiidaa samaystay waxa la yidhahda magaceega waxaa la radaa cabdirasaaq muuse calay anigoo ku nool gobolka shabeelle degmada mustaxiil ayaa waxaa weeyaan qabalaha maalaca joogo gudoomiyaha la yirahdo cabdi faarax baa igu tashkiiliyey micnaha ciidan ma qoranaysa igu yidhi haabaan kuri ciidankii baan raacay tababarkii ade muddo lix bilood ah baan ku jirnay waxay markay noo dhammaadeen ciidankii lakala madhibay annaga waxaana loogu madhibay shilaabana loogu madhibay dagaalka koowaad marka waxa weeyaan oo adiga dagaal aan zaa'id ahayn oo yaryaraasho lahay halkaas baan aniga kow ku bilaabay micnaha xabad isbiritaalkii halkaasaan ku bilaabay waan ka tegey markii dambe waana loo qaaday waxaan galnay gobolka shinile ama city yaan galnay waxaa joogaa marka meeshaas waa deegaanka xanfartaan u galnay xanfartii liyu booliskii magaranaysaaye deegaanka iyo deegaanka xanfarta labadii liyu booliska baa dagaalamaysay waa xanfartii iyo liyu boolis xaki baan ku dagaalanay waa dagaalkii inooga xumaayay foolxumada adduunka ka dhac doonto ilaahay amarkiis aniga alxamdulilah waa kusoo badbaaday liyu booliskii la joogin waxaa weeye waa ku dhammaadeen xanfartiina way ku dhammaatay wixii waan ka soo baxnay ilaahay amarkiis haddana waxaan soo galnay gobolka hargeyla degmada la yiraahdo washaaqo yaan kusoo biirnay waxa naloo soo qaaday waxay ahayd in deegaanka micnaha col uu ku yahay shabaab ayaa naloo soo qaaday marka inaan ka hortagno annaga wiiye micnaha aan halkaa ku imaanay ayadoo saas ay ahayd marka waxa weeyaan annagoo si u joogno qabadooyin marka waxaa jirtaa waxa weeyaan ciidanka sababtoo micnaha taleefon aad la hadlaysid ama xaafadaada ama reerkaada ama ciyaalkaada aad kula hadlaysid waa kaa xaaraan ma jirto marka waxa weeyaan dhagaxaas meel la dhigay unbaa tahay dhagaxaas mana mana hadlayo mana shanqariyo in la qaado moogi waxaan isla qaadanay ani iyo saaxiibkii ila socdo askariga in aan goosanno oo waxa weeyaan soo galno xagga iyo shabaabka aan soo galno oon isku soo dhiibno labadan askari ee kasoo baxay maleeshiyaadka liyu booliska ayaa qayb ka noqonaya qulqulka askarta taa'ibiinta ah ee siyaabo kala duwan u soo gaaray maamulada islaamiga ah ee wilaayaadka dalka waad mahadsantahay cabdiqani maamulka islaamiga degmada xeelcadde ee wilaayadda islaamiga gedo ayaa dowladdiini ah u qabtay gaadilayda ku dhaqan degmadaasi casaam carafaad ayaa faahfaahinaya dowladan oo socotay muddo saddex maalin ah ayaa waxaa maktabka dacwada wilaayadda islaamiga ee gedo u qabtay gaadilayda ka howlgala degmada ceelcadde iyo nawaaxigeeda dowladan muddadii socotay ayaa waxay gaadilayda ku qaateen duruus kala duwan oo diini ah qaar ka mid a gaadilaydaoo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa ka warbixiyey dowlada ay qaateen iyo sida ay uga faa'iidaysteen annagoo ka mid ah gaadiidleyda degmada ceelcadde allah subxaana wa tacaala waxa uuna waafajiyey inaan soo qaadano dowro ciwaankeedu yahay asaasiyaatu diin calaa dariiqati su'aal wa jawaab shacaarkeedana uu yahay cilmun wa camalun dowladaas waxay noo socotay muddo saddex beri ah waxyaalihii aan ku soo qaadanayna waxaa ka mid ahaa limaada khalaqana allah allah maxaa uu noo abuurtay khalaqana allahu licibaadatihi waxdahu walaa nushrika bihi shay-a allah subxaana wa tacaala maxaa uu noo abuuray waxa uu noo abuuray inaan keligii caabudno asnaga asaga cibaadadiisana qofna aanan waxba la wadaajin waayo allah subxaana wa tacaala cibaado keligii ayaa mutaystay qof kale lama wadaajin karo waxyaalihii kale oo aan soo qaadanay waxaa ka mid ahaa maa hiya alcibaada cibaado maxaa la yidhaahdaa alcibaadatu hiya ismun jaamicun likulli maa yuxibuhu allahu wayardaahu min alaqwaali walafcaali aldaahirati walbaatin wilaayada gobolka gedo degmada ceelcadde ayaana uga mahad celina allah subxaana wa tacaala ka sokow waxaan codsanaynaa dowladaas in mar walba lasoo celceliyo gaadileyda degmada ceelcadde ayaan ka mid ahaa nimanka dowladda loo qabtay niman badan baan ahayn dowra cashiro fara badan baan faa'iidnay ilaahay baa ku mahadsan ilaahigana soo waafajiyey macallimiintii waxna baraysayna khayr allah ka siiyo allah waafajiyo waxay shaqaysteen oo ajir eh waxaan codsanaynaa dowladda annoo lagu soo celceliyo aasaaska diintay ahayd wixii nala bareeyey cashiro badan baan ka faa'iidnay allah ayaa ku mahadsan qof walbana waxaa wanaagsan diintiisa anuu barto annaka diinteenna anaan baranno waa muhim muhiimaadka koowaad waxaa weeye diinta qofka uu leeyahay inuu barto diintan waa dhaqan waa shareeco la isku xukumo oo kitaabkaas ilaahay uu noo soo dejiyey munasalka oo loogu talagalay an dalka iyo dadkaba lagu xukumo oo laisku adeeco oo laisku maqlo waxay ka tagtana male waa kaamil diintan ilaahi uu noo kaamil yeelay waxaan ka mid ahaa ardayda dowladan soo qaadatay oo gaadiidleyda ahayd baan ka mid ahaa waxyaabihii aan ka faa'iidnay waxaa ka mid ahaa maa huwa aliimaan aliimaanu huwa alictiqaadu bilqalbi walnutqu billisaani waalcamalu biljawaarixi yaziidu bidaacati wayanqusu bilmacsiyat kama arkaanu liimaan sitatun wahiya an tu'mina billahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warusulihi walyowmi alaakhiri watu'minu bilqadri khayrihi washarihi ma huwa alixsaan huwa an tacbudullaha kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak maa macnaa laa ilaaha ila allah macnaaha ay laa macbuuda bixaqin bismillaah waxaa ka mid ahay dhallinyarada gaadileyda degmada ceelcadde waxyaalihii dowla nagula soo baray oo macallimiinta ayna bareen khayr allah siiye waxaa ka mid ah ayna allah allah fi samaa'i fowqa alcarshi maa huwa caaqibatu shirki caaqibatu shirki aljuluudu fi nnaar maa xukmu lmurtad xukmu lmurtad alqatlu liqowlihi sala allahu calayhi wasalam man badala diinahu faqtuluuh maa hiya dahaara الطهارة هي رفع الحدث وإزال النجاس ما حكم تارك الصلاة حكم تارك الصلاة كافر لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر maktabka dacwadda wilaayada islaamiga gedo ayaa dowlad diini ah u qabtay bulshada ku dhaqan degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga gedo waad mahadsantahay cazaam kulan looga hadlayay horumarinta waxbarashada ayaa ka dhacay deegaanka mugambow ee degmada kamsuume ee wilaayada jubbada hoose bashiir muxidiin ow ayman ayaa ambaqaadaya deegaanka mugaambow ee hoostaga degmada kamsuume ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose muddadii ay booqashada iyo howlaha shaqa u joogeen guddigii ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada shabaabul mujaahidiin waxay sidoo kale kulan ballaaran la yeesheen culimmada waalidiinta iyo odayaasha dhaqanka deegaanka iyagoona ka niqaashay arrimo la xidhiira sidii loo horumarin lahaa waxbarashada deegaankooda wuxuu ahaa kulan ay labada dhinacba ay xoogga ku saarayeen keliya sida lagu horumarin karo waxbarashada deegaanka ka hanqaaday bilo ka hor halkaas oo ay ka furan tahay madaraso furan muddo afar bilood islamarkaana ay wax ku bartaan in ka badan afar boqol oo arday oo dadka deegaanka ah muddadii kulanka waxay waalidiinta ka qaybgala kulanka ay bogaadiyeen dadaalada maktabka tarbiyada iyo tacliinta uu ku soo kordhiyey mugaambow waxay dhanka kala codsadeen in lasii ballaariyo madarasadan lana tixgeliyo mudnaanta ay dadka deegaanka u hayaan waxbarashada sida bacdalullaahi maktabkan uga mahad celinayaan juhuuddiisa aan la soo koobi karin waa kan suldaanka beesha mushunguli suldaan xuseen iyo qaar ka mid ah waalidiinta deegaanka oo ka warbixinaya kulanka ka dhacay deegaanka mugaambow waxaan ka hadlayaa meeshan aniga oo suldaanka beesha mashunguli waxaan ka waramayaa xagga waxbarashada ilaahinbaa ku mahadsan waxbarashada mugaambow ka furan sidaan carruurta u dhegaysano iyo maamulka noo imaaday martida noo imaaday maanta noo joogo ilaa iyo mas-uuliyiinta heer xaraka way noo joogaan maanta baa ilaahin baa ku maxasan ayakan baan ku mahad celinaynaa waxaan rajo u leenahay ka codsanaynaa maamulka ee haddaan nahay suldaanka beesha mashunguli madarasada ee waalidiinka ay tilmaameen madarasada inay dhinac naga yar naga yar tahay dhinac qayb kale in loogu daro ardayda meeshay ariiri ku tahay waxaan ka codsanaynaa waxaa waaye mas-uuliyiinta tarbiyad wa tacliimka in oo maaragta inayna garab galaan haddaan nahay de- ka deegaan ahaan reer magaambow waxaan nahay waalidiintii oo ebertan madarasada oo ku taalo jubbada hoose oo hoostaga degmada kamsuuma maanta ifdinoo soo booqday oo imtixaanay ka qaadeen xagga waxbarashada iyo sidii dhaqanka maasha allah usu dhaweynan harakadii guud mar walba kornay noo soome- noo sameeyaan haddana waxaan rajeynaynaa dhammaan tabeel mushunguli ah qalbigaan waa dhammaantaana mujaahilaa naga dhigo dhammaantaana mujaahil naga dhigo allahu akbar waa in annaka daar ilaahay dartiisa oo juhud aan bixino oo maalkeeno bixino oo nafteeno bixino ilaah dartiisa aan u bixino kadib allah subxaana wa tacaala oolaadeenu ilaahay xanuuniyo ilaah dart- ilaah dartiisa ay u dagaalamaan marka insha allahu taala ndugu waislam hatina zaidi maalishkufungifungue madarasa madarasa ongazanano wahinye chindu wahinye kilmatu laa ilaaha illa allah muhammada rasuulullah wahinyeyi we amalfale mndu afosihana daha kugwirana muhajirina mndani mwembago ye hamanyize chingereza ama hamanyize swahili kasara ku filan guddigan ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu maalmihii lasoo dhaafay waday kulamada iyo barnaamijyada lagu horumarinayo waxbarashada muddooyinkii lasoo dhaafayna wuxuu mashaariic lagu nashaadgelinayo ardayda waalidiintana lagu dhiirigelinayo inay xoogga saaraan waxbarashada ubadkooda ka sameeya degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waad mahadsantahay walaalka abu ayman walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii dahurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waaniga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu